halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad naga dhagaysanaysaan mawjadaha iyo qaar ka mida hirarka efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dadkaana dhegaysanayow dhammaantiinba waa khamiiskooda bisha oktoobar sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo toban waxaana barnaamijkaa si wada jir ah idinkugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandurey iyo zahra cabdi axmed waxaana noo soo socoto qayb ka mid ah barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha
qodobada aan idinkugu hayna idaacadda galabnimo dhegaystayaal waxaa ka mida dowladda ruushka oo difaacday duqaynta cirka ee ka bilowday dalka suuriya iyadoo sheegtay in daacishna ay ku jirto kooxaha ay duqaynayaan laakiinse dowladda sacuudiga ayaa ku baaqday in ruushku duqaynta ay joojiso madaxa waaxda socdaalka ee dalkaasi finland oo aannu ka waraysanay go'aan ay dowladda finland ay ku hakinayso codsiyada magangeliya doonka ee ka soo jeeda soomaaliya iyo ciraaq waxaan kaloo idiin haynaa boosho banaankaan soo jiirtay waxay qabatay toban saac oo habeennimo adiga toban iyo koo saacna waaba dhalaba toban saac markaysa xanuunka i qabtay dhakhtaradayaan u sheegay gudahay geliyeen kombyuutaray saareen
taasi waxay ahayd raxmo abuukar cali oo ah hooyo soomaaliyeed oo dhowaan ku dul umushay markab dagaal oo jarmalku uu leeyahay oo iyada oo ka mid ahayd muhaajiriin kale uu soo badbaadiyey markabkaasi xilli ay ku sugnaayeen badda mediteraneanka waraysi ayaannu idinkaga haynaa waxaa kaloo aan idiin haynaa dhegaystayaal dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarku weydii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida ciidamada afghanistan ayaa waxaa dib ay uga qabsadeen talebaanka qaybo ka tirsan magaalada kundus oo ku taalla waqooyiga maanta oo khamiis ah waxaana saraakiishu ay ku tilmaameen taasi inay dhacday kadib dagaal xoog badan oo halkaasi ciidamadu ay la beegsadeen cabdirauf ibraahim oo ah afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka waddankaasi afghanistan ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada kabuul in ciidamada dowladda ay ku sii siqayaan kundus laakiin ma uusan caddaynin in magaalada ay gacanta ku hayaan afhayeenka wasaaradda gudaha ee waddanka afghanistan sadiiq sidiiqi ayaa isaguna wuxuu u sheegay v o a in ciidamada afghanistan ay saqdii dhexe ay qaadeen duulaan uu ku tilmaamay mid laga gaari guul dadka degan kundus ayaa ku warramaya una sheegay wariyaasha goor sii horreysa in ciidamada ammaanka ee afghanistan ay gacanta ku hayaan magaalada qaramada midoobey waxay sheegtay shalayto in dagaalka kundus ay ku dhinteen kula dhaawacmeen in ka badan boqol qof iyadoo dagaalkaasi uu barakiciyey lix kun oo qof dowladda ruushka ayaa waxa ay diiday in duqaynteeda xagga cirka ee diyaaradaheedu ay ka wadaan suuriya ay iyadu ku duqaynaynin meelihii loogu talagalay islamarkaasina ay shacab bartilmaameedsanayaan iyadoo isu diyaarinaysa wadahadalla ruushka uu la galo dowladda maraykanka si looga baaqsado iskudhac milatiro oo dhex mari kara ruushka iyo maraykanka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrev ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlayay wariyaasha kuna sugan magaalada new york in wararkan oo kale ay yihiin kuwo been abuura oo la dhodhoobay sida wararka qaarkood ay sheegayaan weeraradan oo ah kuwo lala eegtay dad shacaba ayaa waxaa la sheegay in master lafrof uu isna ku tilmaamay weeraraanan waxba ka jirin waxaa kale oo wasiirkan uu ka hadlay kadib markii ay kulan arbacadii uu dhex maray isagii dhigiisa dalkani maraykanka john kerry oo uu sheegay in ruushka iyo maraykanku ay milatarigoodu yeelan doonaan wadahadallo sida ugu dhaqsiyaha badan lagana yaabay maanta oo khamiisa inay dhacaan wadahadalladaasi si looga baaqsado in labada dhinac ay isaga hor yimaadaan arrinta suuriya wasaaradda gaashaandhigga ee dalka maraykanka ee bentagonka ayaa waxa ay sheegtay arbacadii shalay in xogayaha difaaca ashton karer uu sheegay in diyaaradaha duqaynta ee ruushka ay bartilmaameedsadeen dhul aysan joogin kooxda isis ururka iiraan u qaabilsan xajka ayaa sheegay in afar boqol iyo lixdan iyo afar iiraaniyiin ah ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen is-ciriirintii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacday dalka sacuudiga tiradan ayaa ku dhowaad kalabara dadkii eeraan la sheegay inay kaga dhinteen maka dowladda sacuudiga waxa ay sheegaysaa in tirada dadka iiraan ka dhintay ay ugu yaraan gaarayso toddoba boqol iyo lixdan iyo sagaal qof xujaada ayaa ku eedeynaya is-ciriirintii ka dhacday mina booliiska uu waddooyinka xiray iyo maamul xumo saraakiisha iiraan ayaa arrintaasi si xoog leh waxay ugu dhaleeceeyeen sacuudiga ah iyadoo bannaanbaxyo maalin walba ay dadku ka dhigayaan bannaanka safaaradda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada tehraan labada dal ayaa arbacadii shalay ahayd waxaa yeesheen wadahadallo iyagoo isku raacay in si dhaqsi ah meydka loogu soo qaado iiraan wadaadka ugu sarreeya iiraan ayatullah cali khamiini ayaa waxa uu uga diga sacuudiga in tallaabo adag iiraan ay qaadanayso haddaan meydka xujaayada aan loo soo qaadin dalkooda milatariga bakistan ayaa waxa uu sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay duqeyn u geysteen goobaha ay dad looga shakisan yahay inay yihiin mintidiinta dalkaasi ay ku sugan yihiin oo ah xuduudda afghanistan uu la wadaaga waddankaasi halkaasoo ay ku dhinteen shan iyo labaatan qof warqolaale ayaa dowladdu waxa ay ku sheegtay in duqeyntaasi ay ka dhacday dhinaca waqooyi ee gobolka wasiiristan ee datakhal oo ah meel saldhig u ah mintidiinta isku xirta daalibaanta bakistan iyo shabakadda alxaqaani iyo ururo kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi bakistan nawaad shariif ayaa markii uu ka hadlayay shirka guud ee golaha amniga ee magaalada new york waxa uu ku celceliyey sidii ay dowladdiisu inay uga go-an tahay ay u dabargoon lahaayeen la dagaalanka argagixisada waxa uuna sheegay in dagaalka haatan ka socda zarbal eas oo ku taalla dhinaca waqooyiga wasiiristan iyo meelo kale oo dalkaasi ah ay sii wadi doonaan tan iyo inta laga helayo waxa ay doonayaan oo ah dagaalkooda inay ka ciribtiraan waddankaasi sida ay yidhaahdeen kooxaha mintidiinta ah
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington warbixinno ku saabsan soomaaliya ayaa inoo soo socdo balse marka hore siriya dowladda ruushka ayaa waxay daafacday duqeynta dhinaca cirka ah ee ay ka bilowda dalkaasi siriya dowladaha ruushka ayaa maalintii labaad duqeyn cirka ah waxay ku bartilmaameysteen ururada xagjirka ah ee kasoo horjeeda maamulka madaxweynaha siriya bashaar al asad rushia waxay sheegtay in ururka daacish uu ka mid yahay ururada lala beegsanayo weerarada duuradaha ee dalkaasi ruushka dhinaca kalena dowladda sacuudiga oo ka soo horjeedo maamulka bashaar al asad ayaa waxay ugu baaqday dowladda ruushka inay joojiso weerarada iyadoo sheegtay in weeraradaasi ay dad rayada ku dhiteen faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan ruushka ayaa hore u sheegay in duqayntani ay tahay mid lala beegsanayo kooxda daacish waxaana madaxda ruushku ay tilmaameen in xubno badan oo ka tirsan ururkaasi ay ka soo jeedaan dalalkii hore uga midka ahaa midowgii sovyeti ee burburay waxaanay xuseen in ay ka cabsi qabaan in ay dalalkoodii dib ugu laabtaan haddii inta ay suuriya joogaan wax laga qaban waayo laakiin maanta ayaa mowqif ka duwan kii hore ay soo bandhigeen kadib markii maraykanka iyo jabhadaha ka soo horjeeda dowladda suuriya ay sheegeen in duqaynta aan lala beegsan xarumihii daacish waxaanay madaxda ruushku tilmaamayaan in ay ballaadhiyeen duqaynta oo hadda kadib lala beegsan doono dhammaan kooxaha ay ku tilmaameen xagjirka wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa sheegtay khamiista maanta ah in ay weeraro cusub qaadeen habeenkii xalay ahaa kuwaasi oo lala beegsaday saldhigyo ku yaala gudaha suuriya oo ay lahayd kooxda daacish waxaanay wasaaraddu sheegtay in si adag looga feejignaaday in ay waxyeella soo gaadho dadka rayidka ah diyaaradaha weerarkani fuliyey ayaa lagu sheegay in ay ahaayeen nooca loo yaqaano sookhoy afar iyo labaatan iyo sookhoy shan iyo labaatan ee uu ruushku sameeyo kuwaasi oo ruushku sheegay in ay duqeeyeen xarun hubka lagu kaydiyo oo u dhow magaalada idlib iyo xarun saldhig u ahayd taliska daacish oo u dhow magaalada xama qaar ka mida wargeysyada ka soo baxa ruushka oo xidhiir la wadaaga maamulka dalkaasi ayaa aad u soo dhoweeyey tallaabada militari ee uu qaaday madaxweynaha ruushka valadimir putin iyaga oo xusay in weeraradani ay yihiin kuwo sharciga ku salaysan maadaama oo sida ay qoreen ay ku yimaadeen codsi uu soo gudbiyey madaxweynaha suuriya bashaar xaafid al asad sidoo kale waxay wargeysyadu soo xigteen in baadariga u sarreeya kiniisadda ruushka iyo wadaadka muftiga u ah muslimiinta waddankaasi ay labaduba taageereen weerarada diyaaradaha dagaalka ee ruushku ay ku qaadeen gudaha suuriya dhinaca kalena boqortooyada sacuudiga ayaa ku tilmaamay weerarada ay qaadayaan diyaaradaha dagaalka ee ruushku inay yihiin kuwo ay waxyeello badani ka soo gaadhay dadka rayidka ah ee dalkaasi sacuudiga ayaa si weyn uga soo horjeeda maamulka madaxweyne bashaar al asad waxaanay ku eedeynayaan ruushka iyo iiraan inay yihiin cidda sida tooska ah maamulkaasi u taageerta diblomaasi sare oo ka soo jeeda sacuudiga ayaa isagoo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee new york waxa uu xusay in ruushka iyo iiraan ay taageerayaan maamulka bashaar al asad oo sida uu sheegay falal argagixiso ka fulinaya dalkaasi suuriya warbixintaasna waxaa soo jeedinayay xuseen barre aadan
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal dowladda fiinland ayaa waxa ay u sheegtay laantani afka soomaaliga ee idaacadda v o eda in si ku meel gaar ay u hakisay codsiga dadka magangelya doonka ah ee ka imaanaya dalalka soomaaliya iyo ciraaq ridwaan xaaji cabduule ayaa arrimahan waxa uu ka waraystay madaxa waaxda socdaalka ee dalka fiinland miss jana vioqa oo iyadu ku sugan magaalada helinsk ee caasimadda fiinland warbixintan ayuuna nooga soo sameeyey dowladda finland ayaa sheegtay in si ku meel gaara ay u hakin doonto dhammaanba codsiyada uga yimaada qaxootiga magangelya doonka ee ka imanaya gaar ahaan dalalka soomaaliya iyo ciraaq waxaana suuragal ah in ay ka dhalan karto arrintan in dib loo celiyo qaxootigaasi laguna celiyo dalalka ay ka yimaadeen waraysi gaara oo v o e soomaali ay la yeelatay madaxa waaxda socdaalka ee dalka finland haweenayda lagu magacaabo jana vorio ayaan ugu horrayn weydiiyey go'aankan cusub ee finland ay ku doonayso in qiimayn lagu sameeyo xaaladaha amni ee dalalka ay ka imanayaan qaxootigan oo soomaaliyana ay ka mid tahay waxaana ay tiri dalkan finland waxaa korodhay codsiga dadka magangelya doonka ah sannadkan waxaan qaban jirnay saddex kun ilaa afar kun oo codsi ah hase yeeshee sannadkan waxaa toddobaadkan oo keliya aan qabannay afar kun oo codsi ah inta badan dadkan waa qaxootiga ka imanaya dalalka ciraaq iyo soomaaliya waxaa soo raaca siiriya iyo afghanistaan waxaan si joogta ah u eegnaa qiimaynna aan ku samaynaa dalalka ay dadkani ka yimaadaan annagoo natiijada aan helno ku salayn doonna go'aanada aan ka qaadan doonno dadkan magangelya doonka ah qorshuhu waxa uu ahaa in sannadkii hore aan ku dhaqaaqno hawshan hase yeeshee dib ayuu nooga dhacay waxaa kaloo aan weydiiyey haweenaydan xilliga ay bilaabayaan qiimaynta ay ku samaynayaan xaaladaha amni ee dalalka qaxootigani ay ka imanayaan waxaana ay tiri xilliga aan bilownay qiimayntan waxay ahayd koob iyo labaatankii bishan oo aan war qoraala soo saarnay toddobaadkii hore waxaan helay warbixin hordhac ah oo ku saabsan qiimaynta aan samaynayno waxaana ay iila muuqataa in aan dib ugu noqon doonno go'aanadeenna waxaan ku qanacsanahay in muddo laba toddobaad ah aan soo gebagabeynno si aan go'aanno uga qaadanno arrintan waana soo bandhigaynaa waxaa kaloo ay sheegtay in xilli kasta ay jiraan dad lagu celiyo soomaaliya iyo ciraaq oo iyagu oggolaada ama xoog lagu celiyaba madaxa waaxda socdaalka jana vorio ayaa weydiiyey suuragalnimada in la celiyo dadka soomaalida ee magangelya doonka ah waxaana ay tiri waxaan ku qanacsanahay in ay jiraan go'aanno aan lagu farxin oo durbaba aan ka qaadannay arrimahan gaar ahaan dadka ka yimid somalilan waxaan ka warhaynaa in xaaladda somalilan aysan ahayn mid lagu qiimayn karo in qofku uu magangelyo helo waxaana hadda aan eegaynaa muqdisho iyo goobaha ka agdhow waa xilli hore in aan kuu sheega natiijada waxaase cad in aan mustaqbalka magangelyo la siin doonin qof kasta oo soomaaliya ka yimaada waxaase jiri doona in qofka aan qiimaynayno waxa uu isagu ka soo cararay oo gaar ahaan aan qofkaasi u qiimayno dhawaqa dowladda finlan ee ku saabsan inay u kuuragelayso xaaladaha amni ee dalalka dadkani ay ka yimaadeen ayaa dad badani waxay u arkaan inay tahay arrin loogu marmarsiyoonayo in dadkaasi dib loogu celiyo dalalka ay ka soo carareen waxaana finlan ay u aragtaa in gobollada koonfureed iyo bartamaha soomaaliya iyo qaybo ka mida bartamaha dalka ciraaq ay yihiin goobo lagu noolaan karo dowladda finlan ayaa qaaday tallaabooyin ay ku adkaynayso xuduudka ay dhanka waqooyi kala wadaagto dalka sweden si looga hortago qulqulka qaxootiga ee qaaradda yurub waxaana sannadkan oo keliya dalkaasi gaadhay toddobiyo toban kun oo qaxooti ah kuwaas oo doonaya in magangelyo ay ka helaan dalkaasi finlan kun iyo siddeed boqol oo ka mida dadkaasi ayaa la sheegay inay yihiin soomaali ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
midowda yurub ayaa toddobaadkan howlgalkooda ka dhanka ah dadka wax tahriibiya waxay ugu magac dareen safiya oo ah magac gabar yar oo soomaaliyeed oo ku dhex dhalatay markab ay leeyihiin ciidamada badda ee jarmalka v o a ayaa waxay u suurto gashay in waraysi ay la yeelato hooyada dhashay safiya oo lagu magacaabo raxmo abuukar cali oo haatan ku sugan xero qaxooti oo ku taala dalka jarmalka balsin axmed iimaan ayayna u warartay waxaana ugu horreyn weydiisay sababta ku qasabtay ama ku kaliftay inay soo taariibto wallaahi baay wadankii oo abni darro oo aragta oo kawarqabta macnaha shaqo xumo nolol xumo ilmihii waxbarasho la-aan iiga dhacday haddana ilmihiigo laba bah kala ahaayeen wallaahi kullay hooyo waxaan isiri ma ilmihii macnaha waxbarasho la-aantii iyo wixii xamil waayey sasaan usoo baxa marka iyo ilmihii noloshoodii
marka safarkaagi see ku bilowday ilmahaagi yaa uga soo tagtay qaabkee magaalada muqdisho ilaa meesha aad joogto sidee ku timid
wallaahi ilmahayga magaalada muqdisho waxaan kasoo baxay ilmahayga waxaan kusoo dhaafay ayeydood oo kuwa labada kaloo yaryarna aabahood inta roorhoodna ayeydood aan kusoo dhaafay waxaan kasoo baxay magaalada muqdisho anoo shan bilood inay bishii shanaad aheyd aan jeclahay bil waxaan usoo socday dhulka waxaan kusoo aaday roob dhooqo adiga xili roob ay tahay adig arti sababo ilaa muqdisho bilaan usoo socday wajaaraan waxaan kusoo nastay shan habeen haya marka markaan usoo socday arti sababaha nimid arti sababa hal habeen aan seexday habeenkii labaadba magafaan isku soo dhiibay haya isla habeenada dadjaacisa aan helay horaan usoo baxa safarkayga hore usoo watay ilaa meesha rabay libiya aan ka imaado suudaan aan soo marnay libiya aan imaanay adiga ilaa laba bilood magafe waa kasoo baxay intii doontii wixii la raacay haddana waxay igu qaadato laba bilood oo kale adi bilna waatan soo socday waktigii saasooba igu soo dhamaaday sooma marka dhulka markaa soo maraysay ma lugeynaysay mise marna baabuura raacaysay marna waa la lugeynaya see kusoo martay yani waa barnaamij waa barnaamij isku xiran oo hadda sidii hore maaha etoobiya ninka kaasoo wada habeen dhanaa la lugeynaa taasaa ugu darno laba iyo tobanka habeenkii waa soo lugeynaya ilaa waaga ka baryo xaggee marka lugtaas ku tagteen lugtas waxaan ku imaanay suudaan waxaan kasoo bilownay arisababo ethoobiyan kasoo bilownay ethoobiya ha markaad suudaan timid ilaa libiya haddana see ku tagteen ilaa libiya waxaan ku tagay gaariyaalaa noo diyaarsanaayeen meelaa nala geeyey dharkaa nala ka bedelay laba neefaa naloo qalay cabdibila nala soo saaray cabdibilihii adila waxaan soo soconay afar biri wuxuuna keenay xadka libiya waxaa noo saarnay biyo waxaa noo saarnay cabitaan wax walbay noo soo saareen gaariga waxaa imaanay afar biri kabacdi xadka libiya markaan xadka libiya imaanay gaariyaalkan lagu soo wareejiyay haddana haddana saddex biriyaan usoo soconay sabha meela dhahaaya imaanay sabhadiyaan laga soo qaaday habeenkii adiga maalintii dambo camalan waxaa imaanay meel guri ahoo meesha lacagta lagu dhiibo dadka lagu xareeye marka markaa halkaasi timid iyo markaad doonta soo raacday maxaa u dhexeeyay maxaase la sameynaya muddadaas wallaahi waxaa udhexeeyay caadi meel isaga xiranta qofka lacagtiisa bixiyo gaariyaa loo keenaa gaariyaa lagu qaadaa adi lacagta markaa dhiibtaba gaariga dii lagu qaado guriyaa lagu geynaa guri kale lagu sii geynaa adi xeebtaa lagu sii dhaweynaa dhowr cabdibila lagu saaraa marba cabdibila mar gaari dheer marba adiga ugu yaraan toban gaari aan soo raacno markaas oo aan kasoo baxna magabo markaas meeqa biloodaa tahay marka aad liibiya dhexdeeda safarkaas ku samaynaysid liibiya dhexdeeda waxaan ahay lix biloodaan ku aan ahay laba bilood waxaan ku jiray magabe lix toddoba sideed inta kalena waxaan ku dhamaystay meesha doonta laga soo raacay iyo qaabka doonta loo soo koraayay marka doonta markaa soo koraysay wax walwala ma ka qabtay adoo xaamilo ah ilmo kasoo tegay doon soo raacaya sidee dareenkaagu ahaa
wax walwal ee ma qabin walaahi geerii nololba diyaaran u ahay oo yacni waa soo habeenkana waa la ziyaarinayay safaa lagu jiro dadkaa la tirinayay gaariyaa laigu soo qaaday maasha allah shirkaa laisoo saaray xeebtaa nala keenay adigu waxay noqotay labayo tobankii salaadkood waxay noqotay qofka ugu dambeeya doonta soo kor anigaan ahay sidii aan doonta kusoo raacna markaan doonta koraan dawaqay oo inaa isku qabsaday adiga adiga sideed saac maray tahay oo cadceed horta iyo biyaha lawaacoodii waxaasi waa naga dhidaayin markabkaas ishelnay ingiriiska eh markabkii hore markabka see isku hesheen maxaa idinku dhacay markaad doonta soo kortay markaa sagaal bilood aad tahay aad doonta soo fuulaysid bishii tobnaad ayay dhalatay wax sagaalkii aa kuu dhamaaday doonta maalin sabdi subaxdii aan soo raacay axad isniina waaba dhal rabaaba marka doonta markaad soo korteen ilaa iyo inta markabkiis arkaysaan muddo intee la egaa u dhexaysa waxa u dhexaysa toban saacadood
marka toban saacadoodaa badda kusoo jirteen ma doontiiniyaa marka wax dhibaato ah ku dhacday
wax dhibaataa kuma aysa dhicin doonta bacay ahayd maba soco karinba in maraakiibtas ka hor imaado waaba loogu talagalo yacni doonta yala maba aysan ahayn haddii aana markabkaas heli lahayn basheeda ahaa lahayd marka markabka markuu idin arkay muxuu idiin sameeyey markabka markuuna arkay dooma saddex doonaan ahayn oo doontii naga horreysa u tagay doontii kale u tagay wuxuu dhaha waa badbaadaysiin markaan waan ka bacdi balaayo ma jirto meeshiina taagnaada adiga marka markabkankaas soo kortay markaas ma foolaa ku haysaa waxa foolay ma aysan laakiin dawaqsanaan iyo tabardarro iyo daruuf iyo dhib la iska keehaay maane macnaa xanuun oo fool ahoo kasaaya ima waysan haynin markabka ingiriiska biyo ay siiyeen meel ay seexiyeen way baarbaareen habeenkeednaan soo soconay maalintii shan saac ee lagu soo wareejiyey markabka jarmalka eh jarmalka qofka kow lasoo dejiya aniga ahay anigoo dhan waa dawaqsanaay faleed bay igu sireen meel ay seexiyeen maalintoo dhan meelaan jiifay habeenkii xoogaha markaan roonadaan banaanka usoo baxay intaasna tabardaro maaana wax kale aysan haynin nafaqa daro
haye marka goormaa foosha ku qabata foosha banaankan soo jiirtay waxay qabatay toban saac oo habeennimo adiga toban iyo kow saacna waaba dhalaba toban saac markay xanuunkii qabtay dhakhtaradiyaan u sheegay gudahay geliyeen combyuutaray saareen waxay dhaheen ilmaha kuli koray jiraan sooma deganin laakiin italian beri tegaynaahay waa kaasa waa arkaynaa isla markiiba waaba dhal rabaaba soomaa hay marka markabka jarmalka dushiisay ku dhalatay gabadha markabka jarmalka haa gudaha i geeyeen combyuutarkay igu celiyeen ilaa amarkiis cunugti waabay diyaaray ahayd bailah waa ii fudeeyey
taasna waxay ahayd raxma abuukar cali oo ah hooyada gabar ku dul dhalatay markab uu leeyahay dalkaasi jarmalka oo safiya la yidhaahdo iyadoo howlgalkana loo bixiyey safiyo waxa ay u warramaysay falastiin axmed iimaan
weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda colaadaha ka horaya dunida iyo isbedelada lama filaanka ah ee siyaasadeed ee ka dhacaya bariga dhexe iyo waqooyiga afrika ayaa waxa ay ishortaageen caruur ka badan saddex iyo toban milyuun inay dugsiyada waxbarashada aadaan sida lagu sheegay warbixin ay hay-adda unisef kusoo bandhigtay shir gaara oo looga hadlayay waxbarashada iyo colaadaha oo ka barbardhacay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socday magaalada new york wariyahayaga maxamed colaad xasan oo shirkaasi goobjoog ka ahaa ayaa warbixintan kooban nooga soo diray new york warbixintan oo uu soo bandhigay sanduuqa badbaadada carruurta ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano yunisef oo loogu magacdaray waxbarasho uu dab ku ololayo ayaa si gaara diiradda u saaraysa saamaynta ay dagaaladu ku yeeshaan aadista carruurta ee dugsiyada iyo guud ahaan hanaanka waxbarasho ee sagaal waddan oo si toos ah ama si dadban ay rabshado iyo colaado u taabteen kulankan gaarka ah ee looga hadlayey waxbarashada oo lagu casuumay qaar ka mida madaxda iyo brofesorada jaamacadaha maraykanka ururada caalamiga ah ee ka shaqeeya waxbarashada hay-adaha unisef iyo yunesko ayaa waxaa dadkii ka hadlay ka mid ahaa mrs leyla zarugi ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha carruurta iyo colaadaha hubaysan miss leyla ayaa ka hadashay weerarada loo geysto dugsiyada waxbarasho iyo kaabayaashooda gaar ahaan xilliyada colaadaha we are seeing schools not only uh, collateral damage, but specifically targeted, and by both sides.
waxay tiri ma aragno oo keliya iskuullo ay khasaare ka soo gaarto dagaalada laakiin waxaan aragnaabay tiri kuwo si toos ah ay dhinacyada ah ku lugta leh colaaduhu u beegsadaan oo ay ku jiraan bay tiri dowlado iyo dhinacyo aan dawli ahayn dabcan way jiraan bay tiri kuwo xag jir ah oo dugsiyada u beegsada sababo la xiriira inay caruurta duufsadaan oo ay xagjirayaan runtii dayacaad ayaa dhinaca ka jirta bay tiri wadamada tusaalaha loo soo qaatay ee colaadaha dartood aysan caruurta aadin ayaa waxaa ka mid ahaa siiriya ciraaq yemen iyo liibiya oo isku darkoodu sagaal kun oo dugsi oo ay caruurta dhigan jirtay hadda ku burburay colaadda oo aysan waxbarasho ka socon yunisef waxay sheegtay in wadamada jordan lubnaan iyo turkiga in ka badan toddoba boqoloo kun oo caruur qaxooti ah oo siiriyaan ah aysan awoodin inay dugsiyada aadaan malaala yuusuf zai gabadha yar ee reer bakistan ee u olaynta xuquuqda gabdhaha ku heshay abaalmarinta qaaliga ah ee nobel peace brice oo ay weheliyeen dhalinyaro ah oo meelo kala duwan oo dunida ka yimid ayaa hadal ay ka horjeedisay shirka golaha guud ee qaramada midoobay toddobaadkan ku boorisay madaxda inay ballan qaadaan waxbarashada ubadka yuusufzai waxay tiri noo ballanqaada in cunug walba uu helo xaqa oo u leeyahay waxbarasho dugsiyada aasaasiga ah oo xura oo nabdoon waayo waxaan nahay bay tiri jiilka mustaqbalka ee dunida sida keliya ee aad nagu maalgashan kartaanna waa inaad waxbarashada naga taageertaan bay tiri malaala ayaa sannadkii labada kun labiyo tobankii ay wejiga ka toogteen mintidiinta taalibaan iyagoo kaga tega geeri laakiin ka soo kabatay oo sii wada u ololaynta waxbarashada gabdhaha ee dunida xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun oo isna dhiiragelinayay waxbarashada ayaa yidhi markii aan carruurta ahaa buu yidhi dagaalkii kuuriya kadib waxaa si joogto ah aana loogu sheegi jiray inaan waxbarashada xoogga saaro waayo taas unbay ahayd buu yidhi waddada keliya ee noo furayd ee aan ku maalgashan karnay mustaqbalkeenna wayna noo shaqaysay buu yidhi wax walboo aan maanta ahay waxbarashada ayaa idhexalsiisay buu yidhi inkastoo kobcinta waxbarashada lagu xusay toddobiyo tobanka yool ee dunidu ay ku heshiisay sannadkan in la higsado shan iyo tobanka sane ee soo socda ayaa haddana khubaradii ka hadashay shirkan waxbarashada looga hadlayey waxay qaarkood ku dhaliileen yoolashan inaanay si dhabah u qeexaynin kaalinta horumarinta waxbarashada dunida maxamed colaad xasan v o a new york
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o e soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
degeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan washington waxaan gudagelaynaa qaybihii ka hadsana idaacaddana qodobadan idinayna waxaa ka mida dooda gaaban iyo tababara lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti oo ay qabatay idaacaddan v o a hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horari doonaa qodobadii warka ugu doorka roona
wasiirada ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay ansixiyeen sharciga wax ka qabadka miinada iyo walxaha qarxa iyagoo sidoo kalena ansixiyey dhismaha hay-adda wax ka qabadka miinada iyo walxaha qarxa ee sema wasiirka wasaaradda amniga qaranka cabdirashiid cumar maxamed oo kulankaasi golaha wasiirada ee maanta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in muhiimad gaara ay leedahay helista iyo nidaam xaqiijinaya wax ka qabadka miinada iyo walxaha qarxa oo dhibaato ku haya dadka iyo xoolaha ku dhaqan miyi iyo magaalaba wasiirka ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in miinada iyo walxaha qarxa ay dibudhac ku rideen dhaqaalena dhaqaale xumana u keeneen deegaanada maadaama sida uu sheegay laga cabsi qabo in la maalgashado amaba dib u dhis iyo horumarin lagu sameeyo kulankii golaha wasiirada ee maanta ayaa waxaa sidoo kale lagu meelmariyey xeerka nidaamka hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa gudaha ka howlgala kana shaqeeya howlaha miinada iyo waxyaabaha kale qarxa ciidamada afghanistan ayaa dib u qabsaday ugana qabsaday talibaanka qaybo ka tirsan magaalada kundus oo ku taalla waqooyiga dalkaasi maanta oo khamiisa waxaana saraakiishu ay ku tilmaameen dagaal xoog badan oo dhacay kadib in ay ciidamadu ku tallaabsadeen guushaasi cabdurauf ibraahim oo ah afhayeenka aqalka hoose ee baarlamanka afghanistan ayaa wariyaasha waxa uu ugu sheegay kabul in ciidamada dowladda ah ay ku sii siqayaan kundus laakiin ma uusan caddaynin magaalada inay gacanta ku hayaan afhayeenka wasaaradda gudaha ee afghanistan sidiiq sidiiqi ayaa isaguna v o eda u sheegay in ciidamada afghanistan ay saqdi dhexe ay qaadeen duulaan uu ku tilmaamay in guul laga gaaray milatariga dalka baakistaanna waxa ay sheegeen in diyaaradahooda dagaalka ay duqan u geysteen goobo ay dad looga shakisan yahay inay ka mid yihiin mintidiinta dalkaasi ku sugani oo dhinaca xuduudda ay ku sugnaayeen halkaas ay ku dhinteen sida ay sheegeen shan iyo labaatan qof war qoraala ayaa dowladdu waxa ay ku sheegtay in duqayntu ay ka dhacday dhinaca waqooyiga wasiiristaan datakhaal oo ah meel saldhig u ahayd mintidiinta ku xiran taalibaanta baakistaan iyo shabakadda alxaqaani ururka iiraan u qaabilsan xajka ayaa wuxuu sheegay in afar boqol iyo lixdan iyo afar iiraaniyana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen isciriirintii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacday sacuudi arabiya tiradan ayaa ku dhowaad kalabara dadka iiraanka ka dhintay maka dowladda sacuudiga ayaa waxa ay sheegaysaa in tirada dadka iiraan ka dhintay ay ugu yaraan gaarayso toddoba boqol iyo lixdan iyo sagaal qof xujaada ayaa ku eedeynaya isciriirintaasi ka dhacday mina booliiska oo waddooyinka xiray iyo maamul xumo saraakiisha iiraan ayaa arrintaasi si xoog leh waxay ugu dhaleeceeyeen sacuudiga iyadoo bannaanka safaaradda sacuudiga ah ee magaalada tehraan ay ka dhacayaan bannaanbaxyo ay dad ku dhigayaan
weli waxaad naga dhegaysanaysaa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da magaalada jabuutina waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey tababar socday afar maalmood oo idaacadda v o e da u qabatay wariyaal ay ku jiraan kuwo cusub oo qaarkood ka tirsan v o e da kuwaasoo ka kala yimid deegaanada geeska afrika warbixintan waxaa jabuuti ka soo diray waryahayaga rabadaan muuse tababarka waxa bixishay dad ay ka mid yihiin madaxa laanta afka soomaaliga ee v o e cabdiraxmaan yabarow taariikhyahan axmed faarax cali idaaja iyo xuseen xaaji jaabiri oo ah iskudubaride ka tirsan v o e madaxa laanta afka soomaaliga ee v o e cabdiraxmaan yabarow ayaa iiga warramay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay u sheegeen dhallinyarada iyo ujeeddada tababarkan ramadaano ujeeddada ugu weyn ee tababarkani waxay ahayd iyo waxyaabihii aan uga hadallayba in dhallinyaradu ay sixirka ah warka u soo tabiyaan in ay xaqa mar walba u hiiliyaan in ay noqdaan kuwa iyagu wax isku dheelitira oo war haddii la siiyo aanay la boodin laakiin mar walba dhinaca kalena weydiiya in warka wuxuu uu yahay tafaasiishiisa ay fasraadiisa bartaan habka ugu wanaagsan ee waraysayaasha loo qaadayo ama wixii markano ay ribooro ah ama ay samaynayaan ay uga taxadaraan in mar walba ay hubiyaan waxa ay samaynayaan iyo warka ay soo dirayaan inuu yahay mid xaqiiq ah oo weyn oo muhiim ah oo hadhow aan laga daba imaanin in v o edu ay mar walba ku faanto in waxa ay tabinayaan ay noqoto wax la xaqiijiyey oo la daqiijiyey oo aan laga daba tegaynin oo hadhow toole aan lagu qabsanin ayaa ugu muhiimsan in ceebahana ay ka fogaadaan ayaa ahayd ujeeddada ugu weyn ee tababarkan aqoon-yahan axmed faarax cali iidaajaa ayaa isaguna ii sheegay waxyaabihii ugu muhiimsanaa amba ugu weynaa ee ay kula taliyeen wariyeyaashan cusub waxyaabahan ka hadlayna waxaa ka mid ah wariyayaal cusub weeye oo yacni gabdho iyo ragba isugu jira marka inaanu waxaanu u sheegnay ansaxa qofka ka shaqaynaya warbaahinta looga baahan yahay iyo afka looga baahan yahay inuu wax ku tabiyo oo ah af soomaali hagaagsan oo dadkii yani aad wax kaga dhaadhicin karay ay wax kaga dhaadhicin karayaan marka aad iyo aad bay u qaateen aad iyo aad bayna u xiiseeyeen labadiiba oo markii la soo koobana ah sida qofka warbaahinta ka shaqaynaya looga baahan ansaxa looga baahan yahay inuu yeesho inta uu hawsha ku jiro iyo qalabka uu ku gudbinayo ama afka wax ku gudbinayo oo noqdo af hagaagsan oo af soomaali hagaagsan oo dadka uu la hadlayaa ay garan karayaan waxna ku qaadan karaan sidaa aanbay ahayd aad bayna u qaateen aad bayna u xiisaynayeen iskudubaridee xuseen xaaji jaabiri ayaa isaguna waxa wii tilmaamay waxyaaba ay ku saabsanaayeen farsamooyinka ay dhallinyarta bareen waxyaabaha ugu muhiimsan oo tababarka ay ku qaad dhalinyarada waxaa ka mid ahaa kaamarooyinkan digitalka sida loogu shaqeeyo nodolin sida loogu shaqeeyo waxa ay tari karto sida loogu tabiyo sheekooyinka waxyaabaha ay ka shaqaynayaan ayaa aad maaragtay ugala shaqaynay marka kaamero qaato from a to z waxa uu ku samayn karo sheekadu soo tabin karo sida asluubta anshaxa asoo ethicaska ilaalinaya waxyaabaa ku qaban karo dhinaca kale cabdixakiim maxamuud shirwac oo ka mida wariyeyaasha v o a ee ka howlgala somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa ayaa waxa uu iga warramay waxyaabaha ay ka faa'iidaysteen tobabarkan dabcan marka laga hadlayo tobabarkan waa wax aad iyo ay v o a samayso xilli kastoo asxaab cusub ama dhallinyaro cusub ay kusoo biirayaan oy ka mid noqonayaan bahda v o a waxaa aalaaba la isweydaarsadaa khibradda iyo waayo aragnimada iyo weliba waxyaabaha v o a gudaheega ka socda maamulka guud iyo jiifku inta badan uu sharaxay iyo weli xooga marka laga yimaada aqoonta guuda la qaatay zaynab abubakar oo iyaduna ka mida wariyaalka v o a ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa waxay ii tilmaamtay waxay jeclaysatay ee ku cusbaa waad mahadsanta ramadaan horta waxay ahayd fursad kulmisay wariyaasha kala duwan ee v o e da ka howlgala guud ahaan soomaaliya gobolada kala duwan ka yimid iyo kuwii wadamada dariska ka shaqaynayay marka hore waxay ahayd isbarasho qaybo kala duwan saxafiyiin meel qura ka wada howlgala hase ahaatee baraha bulshada iyo taleefano uun ka wada hadli jiray haddana uun fursad u helay inay marka hore isbartaan taana waxay xoojinaysaa wada shaqaynta saxafiyiinta siba bahda v o a ka dhexayso waxaan ka faa'iidaysana waxaa kaloo ka mid ahaa v o da hadda waxay qaadatay dhallinyaro kala duwan si ay fursad u siisa laftooda dhallinyaradu iyo fikirkooda inay ku soo kordhiyaan barnaamijyo kala duwan oo v o da ay dhowaan bilaabi doonta khadar maxamuud oo ah isagu warye cusub oo haatan iminka uga howlgeli doona v o e magaalada kismaayo ee xagga koonfureed ee soomaaliya ayaa isaguna waxa uu ii sheegay waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee uu ka qaatay tababarkan ramadaan waad mahadsan tahay wuxuu ahaa kulan aad u qiimo badan oo ay ku kulmeen maamulka sare ee v o e qaybta soomaaliga iyo bahdii v o eda gobolada dalka runtii fursad aad u fiican ayay ahayd inay ku kulmaan wariyaashii oo isku bartaan oo maaragtay si fiican ay wariyaal badan oo aan markii hore is arki jirin ay is arkaan ugu dambayn madaxa laanta afka soomaaliga ee v o e cabdiraxmaan yabarow ayaa dhallinyarada kula dardaarmay inay ka fogaadaan wixii sumcaddooda iyo sharafta hay-adda v o e wax u dhimaya dardaaranay in ay ka fogaadaan wixii anshaxumada qaabilsan ama wixii anshaxooda wax u dhimaya magacya sumcaddooda dilaya waxaa in badan nagu soo noqnoqota in wariyaasha cusub qaarkood ma wada dhammee lagu xanto in ay lacagyow qaataan waxaanay u baxsheen sharuurka ama qabacda iyo wixii la halmaala oo magacaagaiyo sumcaddaadii dhulka gelinaya taa aad baan nugu tiitiiqsaday aad baannu uga hadalnay aad baannu uga dardaaranay dhallinyaradana way ogsoon yihiin in qiimaha magacoodu uu ku xidhan yahay sida ay iskaga ilaashaan waxa magacooda bicinaya rabadaan muuse v o a jibuuti
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinayaa axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhallinyarada soomaaliyeed shaqo intee la eg ayay ka helaan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo shirikadaha kala duwan ee ka howlgala waddanka soomaaliya xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi waxaana igala qaybgelaya xasan cabdi axmed oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee idaacadda risaale ee magaalada muqdisho iyo macalin cabdiweli yaxye cali oo isagu ah bare ku sugan isla muqdisho waxaana su-aasha horaan siiyey xasan cabdi axmed colaadow aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegaystayaasha ee v o e da marka laga hadlayo xuquuqaha shaqada ee dhallinyarada xaq ay u leeyihiin ma helaan runtii weliba dowladda federaalka oo ah dowladooda ma ka helaan jawaabtu waxay noqonaysaa maya inkastoo dadega fikir duwan ay jiri karaan sababaha aan maya u leeyahay waxa ay tahay dalkii hadda ayuu burbur ka soo baxayaa dhalinyaradu waxaad arkaysaa in doorkii ay ku lahaayeen ha noqoto dowladda ha noqoto maamuladii iyo ha noqoto xubnaha kale ee dhalinyarinimo ay ku lahaayeen colaado marka runta loo hadlo ma aysan helin sabab la xiriirta nidaam darada dadkii oo bartay in aysan xuquuqdii si siman u qaadan waxaad arkaysaa in hadda dowladda oo kale dhalinyaro kuma kuma jiraan inta badan inkastoo dhalinyaro meele ay ka shaqeeyaan way ku yaryiin waxaad arkaysaa siyaasiyiinta soomaaliyeed qaarkood lixdan sano toddobaatan sano kan ugu yar ayaa afartan sano jira marka maxay tahay sababta kahor istaagtay dhalinyarada labaatan iyo shan jirka ah soddon jirka ah inuu noqdo xubin ka tirsan dowladdii inuu noqdo xubin ka tirsan wasaaradihii inuu noqdo xubin ka tirsan baarlamaankii maxaa u diiday ilaan wax ayuu bartay jaamacad ayuu kasoo baxay qaarkood waa master haddana shaqo ma hayaan marka nidaamdarada marka waxaad leedahay dhalinyaradu ama dowlada ahaadaan ama kambaniyaal kale ahaadaan shaqadii dhalinyaradu ay kaga baahnaayeen kaalintii looga baahnay kama helaan boqolkiiba sagaashan haye macalin bismillahi horta colaad waad mahadsan tahay saaxiibkii xasan waan u mahad celinaa dhegeystayaasha guud ahaan v o n waxaan leeyahay shaqo wanaagsan xasan aragtida ah dhalinta xilligan la jooga ma helaan wax shaqo ah waan ku diidanahay sababo jiraan oo weliba aad iyo aad u fara badan ayaan ugu diidana waa mid haddii dhanka dowladda aan aadno guud ahaan wasaaradaha ragga maanta ee magacaaban oo shaqeeya waa dhalinyaro haddaan la inkiraynin sidoo kale degmooyinka oo kale guddoomiyaasha kulligood waa wada dhalinyaro dhalinyarada aaday fursad fiican u helaan kambiniyaasha meel walba haddii aad tagto dhalinyarada xilligan la joogo aaday kaga muuqdaan colaad marka waxaad leedahay dhalinyaradu ama dowladda noqdaan meel walba iyagaa maantaayagiyaa muuqdaan leedaa maanta boqolkiiba shaqooyinka aad u
istaad kamid aan ka dhex galo waa sax boqolkiiba sagaashan ayaan idhi toban ayaan usoo reeba dhalinyarada tobankii haddana aan sii kala qaadno waxaa lagu qaataa ninkan ina hebel ninkan waa inta muuqato laguma qiimeeyo waxbarashadood iyo qofkan waxbarasho ayuu kasoo baxayqabiil iyo lagu keena marka macalinka midda aan ku raacsana waxay tahay in ay jiraan dad dhalinyaraha oo shaqeeya laakiin yayyihiin kuwaa shaqeeya haddana ma yihiin kuwii wax soo bartay ma yihiin kuwii loo baahnaa oo jaamacadihii kasoo ma yihiin kuwii jaamacadaha kasoo baxay ma yihiin kuwii booskaasi mudnaa jawaabta dhalinyaro badan hadda haddii loo hordhigo inay ugu fikir yihiin waa macquul waxay leeyihiin maya waxaad arkaysaa qof master ah oo jaamacaddii heerka ugu sarray soo dhamaystay oo dalkii jooga haddana wax shaqa aanan hayn oo shantii kun ee baabuurka uu ku raaci lahaa reerkiisa ka qaadanaya waxaad arkaysaa qof aanan waxbaran oo tusaale ahaan miigii iyo meelo kale ka yimid oo xafiiska ugu weyn fadhiya haddana shaqadii uu qabanaya aanan aqoon u lahayn waa i dhacday waana la arkay macalinka taa haddii uu arkeen dad badan ayaa arkay way jirtaa colata saaxiibkay xasan haddii aan la kaftamo waxaa u malaynaa wixii laga yimid weli inuu maskaxda ku hayo saa horta ma inkirayna in qaab qabiileed weli dalka oo ka jiro lama inkira laakiin carabta waxay ku maamahdaa roma lam tubni yowman waaxida rooma hal maalin lama dhisin tartiib tartiiba wax u socdaan shalay haddii oo qabiilkii oo barax tiran ahayd maantay alxamdulilah kastoo wiilkii qabiilka iska ahaado laakiin aqoon iyo meel fiican oo ka joogaa maanta waana gaari doonaa biidn illahi tacaala heeraan gaarno qofkiin aqoon lagu keeno oo qabiil oo dhanna laga tago waxaan isleeyahay wadadeeda qabiil ha ku yimaadaan laakiin aqoonay leeyihin waxaan inkirayna ani saaxiibkii xasan aan ku raacsana in horta weli qabiilka oo meesha ka jiro sidaan ogeyn magaalada muqdisho iyo sida xaalkooda oo iska ahaa jira qof walba oo ka warqabo weli wixii waa taagan yihiin laakiin ninkii shalay qabiilkii oo badax tiran kursiga ku fadhiyay maanta waa qof aqoon leh waa wiil dhalinyaro ah oo aqoon leh jaamacad dalka ka soo baxa jaamacad dibadda ka yimid waay waana ku tagi doonaa xasan insha allah iyo naga waalinin yaa aqoon leh iyadoo qabiilkii la ilooban wadadeeda waan hanaa waana ku
waa sax horta ustaadka siduu sheegayo hadda dalkii horumar waa uu sameynayaa
dhalinyarada marka sidee shaqa ku helayaan marka shaqa xuquuqdooda ku helayaan boqolkiiba toddobaatan shan waxaa la yidhahdaa dadka soomaalidu waa dhalinyaro marka waxaa aragnaa in dhibaato badan ay jirto dagaalo loo adeegsado qabaa'il loo adeegsado dhalinyarada marka sidee dhibaatada looga saaraya colaad waa mahadsan tahay ustaadka inta badan waxaa la yidhaahdaa dal weliba waxaa dhisa dhalinyaradiisa waa inta badan eena la isticmaalin marka dhalinyaradu ay tahriibto dal kale ay tagto waxaa la yidhahdaa halkeed u socotaan dal weliba waxaa dhisa dhalinyaradiisa marka dhalinyaradii dalka doorkii ay ku dhisi lahaayeen ma laga siiyo horta su-aasha kuwaa taas inaa ustaadka uu fiiriyo haddise dhalinyarada usoo jeeda ka waran oo tahriib iyo dhibaato kale iyo burburinta wadankii
qofka meel uu wax ka helayo horta marka hore kama tegayo qofka dhalinyarada inuu tahriibo in uu dalkii si kale uu wax u raadiyo waxaa qasab ku noqonaya inuu cuntadii iyo halkii uu jiifan lahaburburiywaa dhalinyarada waa sax laakiin yaa adeegsada waa la adeegsaday maskaxdii dhalinyarada qofkii dhisi lahaa ayaa adeegsaday marka dadka waaweyn inay meesha ka baxaan oo dhalinyara iyo doorka ugu muhiimsan la siiyo si dhalinyaro iyagu ay isugu taliyaan halka ayaan ku tali lahaa xasan uu wanaagsan yahay run ahaanta hadeertaan ma foga xasan soo dhawaaday waana kaga mahadcelina dhalinta waxa keliya ka maqan waxa waaye shaqa abuurka qaabkii shaqa abuurkaa ka maqan waxa ay ka cararayaan shaqa la-aan dalkii ka jirta ma aha in badan maskaxdoodii waxaa hareysay dalkii oo burbursan iyo wax looga sheekeey waxna maanta haddii lagugu celcelisho run beenta haddii lagu celcelisho runay isu bedeshaa waxaa la rabaa waaqaca markaas la taagan yahay in lala jaan qaadi karo annaga dalki inaan qiimeyn karno shaqa la-aan iyo wixii laga carari jiray iyo amni darre iyo hadda alxamdulilah xoogaha xaalkii waa uu ka fudud yahay marka fakir ahaan qabaa aniga oo ah in dhalinta shaqa abuurka iyo qaabkay u samee lahayn in lagala taliyo intaas keliya lagamadhalinta way caaboon yihiin inay shaqaystaan ay diyaar u yihiin inta badanna way shaqeeyaan
kuguma diidan laakiin ku darsado inta badan wadooyinka muqdisho ama gobolada markaa aragto qofka dhibaataysan ee wada jooga ama dad dhibaya waa dhalinyaro ma arkayso qof ama qof weyn ma arkayso qof daa ama qof weyn oo mas-uuliyad qaadi kara oo dadkii dhibaya sababta keentay in dhalinyaradaasi wadooyinka istaagaan ama dadkoodii ay kusoo noqdaan maxay tahay hadii uu shaqaysan lahaa dadkii kuma soo noqon lahayn haddii uu rajaynaysan lahaa soo noqon lahayn sababta looga saari karo waxay tahay dadka waaweyn sanadaha kusoo jiray dalkii ama siyaasadii booska ay baneeyaan aniga waxaan aaminsanahay qaarkood kuwa waxbartoo kale oo hadda shaqooyinka haysan maalan soo ma ah xuquuq ka maqan oo dadkeenga iyo dalkooda uga baalin waa taa hore kugu sheega waxaad arkaysaa qof master ah oo heerkii ugu dambeeyay jaamacadda taagan ee aanan shaqo haynin oo shantii kun ee gaarraac waalidkiis ka qaadanay amba saaxiibkiis ka shaxaaday waay dhacdaa waan arkay ustaadkana waa u arkay dadaalka waxa uu imaan karaa qofka markaaadhamaysto qofka rajada waxay soo geli kartaa markii uu saaxiibkiis ka horreeyey uu ku arko horumar ama wado oo uu kusii tilaabsan karo laakiin haddii saaxiibkiis ka horreeyey ee weliba shaqadii raadiyey dhibaato uu kala soo kulmay isagana wado cad oo u mara ma haysto marka qofka dhibaatada isagoo wax bartay weliba inuu dadkiisii dhibaatay ama u tahriiba taasaa sababmarka macalin arrintaas ka war waana wax jira taas waaqici ma inkira wuxuu soo qaatay dhalinta in han loo abuuro waayo haddaad hadalkeega waxaan ku bilaabay maanta guddoomiyaasha degmooyinka oo dhan waxaa xilka ka hayo waa dad dhalinyaro
haddana qaab qabiil ku yimi ku fadhiya maya qabiilka ka imaan doonaa marka hore aanay laakiin hadda wuxuu ka hadlayhadda wuxuu ka hadlaya dhalinyarada aqoon kale oo shaqa la'aanta hal mar lama dhiso si tartiib tartiibaa loo dhisaa haye dhalinyarada saa loogu dhisaya marka inta waxaa loogu dhisi kara waxaa hadeertaan hanay yeesheen canugii shalay ku tashanaa reer hibilaa tahay reer hibilaana wax ku heli doontaa maantay fakirkaas maskaxdiisa inta ugu badan waa laga saaray waxaa loo dhaadhiciyey inuu ku tashado inuu wax barto waxa keliya ee wax lagu heli kara shaqana lagu heli kara inay tahay inuu aqoon yeesho haddana waxaan sii dareemaynaa maadaama qabiilka meesha uu ka baxay oo qabiil aqoon lahaa la rabaa maanta la yiri haddana beritooda wuxuu ku sii tashanaa in la dhihi dhalinyaro aqoonwaa la heli karadowladeed keliya in la fariistamaya shaqada ma ahan shaqooyin kale oo fara badan oo la qaban karaa jiraan laakiin ani waxaa aaminsanaha dhalinta inaanay shaqo usoo jeedin wiil dhalinyaro oo maanta jecel in uu shaqaysto haddii uu jiro dalka waa laga shaqaysan karaa laakiin wiil shaqooyinkii la rabay ninka ragga inuu qabto oo labaatan jirka ah kafaanaya haddana aqoon aan aan dhamaystirneen meel walibana la taagan shaqo ma haysano dowladda shaqana ma haysid lama aqbali
waa mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen xasan cabdi axmed oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha idaacadda risaala ee magaalada muqdisho iyo macalin cabdiweli yaxye cali oo isigana bare ah ku sugan isla magaalada muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intaan mar kale ku kulmi doono barnaamij ceenkaana dhegaystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
waa tahay doodaasi gaaban ee xiisahale intaasi aynu kaga gudubno axmed xasan colaad ayaa nala socodsiinaya haatanna waa barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduray oo barbarkeyga midig fadhiya hase yeeshee barnaamijkan inoo haya
barnaamijka dhakhtarka weydiya ayaan qaybtan uga hadlaynaa faa'iidooyinka uu leeyahay cadayga dhibaatooyinka qaadka iyo sigaarka ay u leeyihiin ilkaha iyo qaar kale waxaana igu martiyaa dhogtar cabdiqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku takhasusay cudurrada afka iyo ilkaha haatana ka howlgala magaalada muqdisho waxaana su-aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegaystayaasheenna magacaygu waa cabdi cali storka waxaa weydiin lahay cadayga faa'iidada inuu leeyahay cadayga waxaanu wada ognahay rasuulku sal allahu aleyh wasalam wuu ammaanay wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartu bisawaak cinda kulli salaad micnaa salaad kasta shanta salaadoodba cadayga waa farla haddiis dadku ku dhibtoonaynin cadagu waa difaaca afka afkan difaac kale ma lahan waxa laga difaaco waa cunto wax kale ma ah waxaa looga difaaci karaa caday laakiin cadayga seenu cadaysanaa goormeen cadaysanaa xaggeen ku cadaysanaa waa ayadan wax muhiim ah oo qofka asagoo hadduu laamiga socdo inta cadaysado af ku jiijiido wuu isdhaawacaya ma ahan kaas caday ma ah haddii uu cadaysado habeenkii markuu hurdada ka soo kaca ka bacdi hadduu cadaysana kaas caday ma aha yacni waxaan kala jeedaa cadayga wuxuu u baahan qofku inuu cadaysado habeenkii markuu seexanayo wuxuu cuni lahay markuu cuno inuu cadaysado maxaa lagala dagaalamaa waa cunto hadday cuntadii ku bariso afki waa huur habeenkii candhuuf lama dhiiqo boqolkiiba toban unbaa la dhiiqaa candhuufta cudurkii marka u nugushahay yani way u fududdahay inay bakteriyada ku dhalato marka sidaa darteed waxaa loo yidhahdaa habeenkii marka la seexanaayo waa in la cadaysada dad waxaa jira qaadka cuna sigaarkana caba haddaba dhibaatooyin intee la eg ah ayay taasi u leedahay ilkaha haddii ay noqoto sigaarka sigaarka wuxuu keenaya horta intaanan u aadin caafimaadka guud iyo dhibaatada u geysanayo ilkaha keli ah wuxuu u keenaya horta discoloration inuu ilkihii kalarkooda inuu baaba'o oo qayirmaan micnaha ilkihii ayuu keenaya waayo waxaan ognahay guriga haddii uu shan qol ka kooban yahay oo qol ka mida oo jiko yahay jikadu way ka madoodaha guriga intiisa kaleeto maxaa keenay inay noqoto waa qiiqii ku baxayey waa kulaylkii ku baxayey marka waxaa ugu weyn oo keenaya waa discoloration amaa jaadku jaadku laba walxaad buu wataa waa ama aan saddex iraahdo horta suuska wuu u nugul yahay qofka qaba siyaar baalkii jaadka cunaya wuu u nugul yahay suuska waa labo inay ilkihii kalarkooda uu baabao caddaan hadday ahaa oo kalarkooda qayirmo iyadana wuu u nugulyahay arrinta saddexaada muhiimka ah waxay tahay ilig kasta ama gowska waad ogtaha jaadka waxa lagu rugi waa gowsaha gowsku wuxuu u samaysan qaab konkeyfa konfakis ah micnaha yacnaa muraayad golxa leh yani ama aan iraahdo buug hog iyo bur aan iraahdo ayuu u samaysan yahay hog iyo buurtaasu way baaba'ayaan waa waxay noqonayaan meel falaad ah oo qofka hadduu hilib ruugo hilibki sida busteki busteki waa la tumaa sidaas camaloo noqonaya ma baaba'aya laakiin inta ay jirto konkeyfa konfakiskaasu hilibku wuu baaba'aya marka iligii sidoo ku titirma meeqowsi jooga qofka jaadka tobanka sano cunaa wuxuu la mid yahay qof siddeetan sano jira oo kaleeto ilkiisu noocaas u ekaanaya doctor cabdiqaadir waxaa jira dad caadaystay inay ku rumaystaan dhuxusha islamarkaasina ay ku luqluqdaan biyo kulul oo cusbo leh iyagoo aaminsan in ay taasi caddaynayso ilkahooda islamarkaasina ay jeermiska kala dirirayso maxaa ka dhihi leh taas labaduba dhibaato weyn ayay ku hayaan eh, ilkaha waayo haddaan tusaale usoo qaadano dhuxusha iligu korkiisa waxaa saaran labeen ama dufan ilaahay ugu talagalay markii dhuxul lagu jiidjiido waxay tiraysaa dufankaas ama labeentaas ama dheeha sida muraayadoo kaleeto ah ayay tiraysaa waxay keenaysaa marka iligii inuu xogmo waa muraayad yani lagu xogay oo kaleeto yani eh, eh, eh, caro xogiddaas waxay keeni marka inay cuntadii ku istaagto ama wasaqdii ku istaagto iliga ilaahay wuxuu ugu talagalay wax kasta oo s- korkiisa soo mara inay ka daataan oy ku sidbadaan marka sidibtiyaa la weynayaa tan kale dhuxusha haddii la moodo ilkaha inay caddaynayso ma caddayso waxaan u haynaa proof ama caddayn inaysan caddayn karin waxna ka bedeli karin qofku markuu dhuxul ku caddaysto backgroundkii madow uu noqonaa daas waa qofku markuu muraa isku eefiiriyo ama muraa biladayaha isku fiirsho uu u malay ilkiisa inay cad yihiin ma caddo laakiin backgroundkaa madow background kasta oo madow shay caddaan meel un ka soo gala haddii la dhex dhigo wuxuu noqonaa waxa wax ugu cadan noqonaa marka ilkaha ma caddaynayso laakiin dhibaatay u keenaysaa dhibaataduna waa inay xoqto ee dheehaas muraayadda intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaan uga hadlaynay faa'iidooyinka cadayga dhibaatooyinka qaadka iyo sigaarku ay u leeyihiin ilkaha iyo qaar kale waxaana marti ugu ahaa dhaktar cabdiqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo qaabilsan cudurrada afka ilkaha oo ka shaqeeya magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi dhakhtarka weydiina intaasi haddaan kaga gudubno haatanna adinkii annaguba aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesihii aan idinkugu talagalnay galabta jecel badanow jecel badanow jaceylkan ila dhel waxaan ka hela mataqaana daandure jaceylka sootil isla jili jira ma laisla dheeli jira laba jid wada qaado oon kala jeesan aan hayleeda waa garta codka farxiya fiska idaacaddii galabnimo ayuu gabagaba u yahay ibraahim xasan daandure iyo anigoo asaare cabdi axmedba waxaan idin leenahay inta aynu mar kale hawada ku kulmi doona caawa inta ka horreysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.